sheekh maxamed rashiid aad iyo aad baan kuu salaamayaa waxaanahay oday soomaaliyeed kana qayb qaatay dagaaladii ethoobia seven seven kii afar iyo lixdanki waa iga horreeyey xoogii dalka soomaaliya ayaan ka mid ahaa ee ka qayb qaatay aad iyo aad baan u daneeyaa oo u dhegaystaa aniga oo xusuus badan ay maaragtay maskaxdayda ku jirto meelihii aanu ka dagaalgallay iyo wixiina soo maray iyo dadka soomaaliyeed ee meesha ah maaragtay aan wixii aanu kala soo kulanay toddobiyo toddobaatankii waan jeclahay si aad iyo aad iyo aad baan u jeclahay dal in ilaahay maaragtay ummaddaas soomaaliyeed ee etoobiya dhulka ku nool wada dadka soomaaliyeed ee ku nool dalka etoobiya ay gumaysan jireen inay xornimadooda helaan waxaa weli maskaxdeeda ku qoran jigjiga meel u dhow webiyada la yidhaahdo oday meeshaa deganaa wiilu dhalay wuu aroostay aan arooskii aniga nin kala nimi oon xabada ka rin odag baanu waraysanay wuxuu igu yidhi madax furasho ayaa layga qaadi jiray waraaqahu madax furashada ku bixin jiro i tusay sidoo kale magaalada naakuri la yidhahdo nimaan kula kulmay oo soomaaliya oo ku dhashay magaalada la yidhahdo gaarisa oo anigu aanu iskuba hayba ahayn anigu gobolka sool baan ka imi wuxuu wuxuu itusay isaguna waraaqihii cashuurta naftiisa ku bixin jiray wuu dhintay hadda waxa weeye marka waxyaalaha caynkaasa xanuunka mataqaanaa gumaysiga dadkii soo arkay uunbaa leh markaan u gudbo intaas aan ka gudbo gumaysiga intaa aan ka tilmaamo aniga su-aashaydu waxa weeye inteebay la ekaan kartaa marka aynu inagu iswaraysanayno ama adduunyada laga sheegayo waxaa la yidhaahdaa etoobiya waa waddan kiristaana xukumo oo waddan kiristaana weeye dalal muslimah ku hareeraysan nimankan reer galbeedka oo waddamadan hadda aynu joogno ayaa ilaashada ee lama oggolaanayo inuu burburo waxaana arkaya ama wasidhada ku arkaya ama icdahaadihu ay sheegayeen ninka arrimaha dibadda ee waddankan maraykanka anigu hadda maraykankan joogaa in uu yidhi muwaadiniinta maraykanku ma tegi karaan etoobiya waxaana aaminsanahay hadda maamul goboleedada soomaalida nin kasta markii la magacaabo halka arrisababaa looga yeedhaa rajadu intay la eg tahay maadaama aynu aaminsannahay burburka etoobiya inuu inaga badhaadhaheenna yahay inaga burburkeennina so etoobiya badhaadhaheeda rajadu intay la ekaan kartaa saadaasha wixii dhacaya ilaahay baa ogi marka aad baan kuu salaamaya sheekh maxamed rashiido marka caqli saliima lagu fiiriyo ama maskax degan oo xog ogaalnimo lagu fiiriyo horta mid iyada waa xaqiiqa oo nimankii tireegu u awooda badnaayeen ee la odhan jiray e b r d f awooddii ay etoobiya ku maamulahayeen horta way wiiqantay waa khasab iyagii baana qiraya haddana wax haddana waxay diyaar u yihiin inay mucaaradka wax u ogolaadaan markii horebana arrimaha security-ga iyo ciidamada unbay awoodda ku haysteen maamulka dowladda ee sharciga ah iyaga gacantooda wuuba ka sii baxay oo si sharci abu uga baxay ra-iisul wasaaruhu oo ninka ugu awooda badana tigree uma dhalanin ninka ku xigaayo waa oromo afhayeenka baarlamaanku waa oromo marka qowmiyadihii kale ayaa wasiiraduna u badan yihiin laakiin awoodda dowladda xagga security-ga iyo dhaqaalaha iyo waxaasay gacanta ku hayeen ciidamadana ayaa gacanta ku hayay intiibaa weliba haddana lagu haystaa marka inay qowmiyado badan oo magacyo kala sheegan hayoon e b r d f ahayn ay xukunka ay hadda ka qayb qaadanayaan diyaar bayba u yihiin intaasaaba la diidan yahay waa qodob qodobka labaad nimankan reer galbeedka ah oo aasaad sheegayso anna aan sheegayba hadda ka hor etoobiya inay burburto aan jeclayn way arkaan e b r d f inayna xukunka sii hayn karin marka dantooda waxaa ku jirta inay etoobiya ayna burburin laakiin xukunka haddii laga bedeli karo qoladan ay ka bedelaan caqabadu waxa weeyaan ciddii ka bedeli lahayd baa lalayahay oo oromada iyo amxaarada oo hadda in ay meesha juqraafi ahaan iyo etoobiyanimada ogolaanshaheeda ilan inagu ma aynaan ogolayn oo inaga taasaa laynooga shaki qabay oo laynooga indhaha laynooga lalinayaa qolyaha etoobiya inay rabaan loo malaynayo iyaga laftoodii shaki baa ku kala dhex jiro oromada iyo amxaaradu isma ogola oo iyagoon meeshiiba gaadhin bayba haddaba isasii dirirayaan oo aan is ogolayn marka tigreegu xukunka ma hayn karo wax lagu bedelana lama hayo weeyaan reer galbeedku meesha hadda ay taagan yihiin marka life saborti bay ku hayaan oo wuxun bay u kala dabqaadqaadahayaan waddankiina dhaqaalihiisii wuu sii burburayaa maalinba maalinta ka dambaysa warshadihii iyo beerihiibaa iga shutdown noqday baanankiibaa wada lacagihiisii la boobay wax alla wixii qalab ahaa ee yaalay oo dhan baa la rartay waddanku waa waddan burbur ku jira ciidamadiisuna goosashay hadda bilaabeen laakiin reer galbeedku wax kasta inay kabaan bay isku dayahayaan oo aynan fiinbaba aan noqonin oon lagu kala tegin meesha wixii ay ku bedeli lahaayeen ayay kolba daydeeyaan maalin dhaweyta oromada iyo amxaarada way isugu yeedheen way soo kala boodeen mar labaad annagay noogu yeedheen oo yidhahdeen bal idinkuna kaalaya oo saddexeeya dee laba qolo oo aan is ogolayn oo anaguna labadubana annaga ayna noo arag bada inaanu ethoobiyaanu noqon karraba annaguna aanan aad ba isugu aragay oo danta sicdu ayna dhex gelinayso iyadiina waxba kama suurtogelin oo bruxelles baa la isugu tegey laba wiil ka hor hadda meel kale oo hadda aanan rabin magaceeda inaan sheego ayaa lagu shiraya right now way socdaan oo reer galbeedku way rabaan bal in option uu soo baxo aan e b r d f ahayn optionkii baa lala yahay e b r d f na taladii way hayn lalahay halkaas etoobiya maray